barnaamijka dhakhtarka weydii ee maatra wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku-xirka caafimaadka afrika ee ka baxay idaacaddan v o a ramadaan ilkariim dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhakhtarka weydii toddobaadkanna waxaa igu martaya doctor cusmaan maxamuud axmed cusmaan xaraare oo qaabilsan xanuunnada guud oo jooga magaalada minneabolis ee gobolka minnesora ee dalkan maraykanka waxaana su'aale la xiriira caafimaadkooda iyo ramadaanka weydiinaya qaar ka tirsan dhegaystayaasheenna oo la soo xiriiray barnaamijka waana qaybtii labaada hase yeeshee waxa uu dhakhtarka marka hore noo sharaxayaa wakhtiga ugu habboon in la suxuurto maadaama ay jiraan dad jecel inay dhaqso u suxuurtaan oo iska seexdaan halka qaar kalena ay jecel yihiin inay suxuurta u soo kacaan wax yar ka hor salaada subax wakhtiga ugu habboon in wax la cuno waxaa waaye markuu waaga soo dhowaado fajirka markuu soo dhowaado in la suxuurtaa fiican oo saxuurta la daahiyo si aad maalintii oo dhan awood u heshid jidhkaada oo awood u helo aada ku soontid marka laakiin saxuurtaas waxaa fiican inaad cuntid cunadan ka kooban qamadiga qamadiga wuxuu ku fiican yahay waxa waaye caloosha ku daahaa baahi ma dareemaysa degdeg intii muddo caloosha ku jiraayaa waa cunada caloosha ku daaha marka qamadigaa fiican in lagu saxuurto laakiin isaga haddee in xaddaaf loo cuno lama baahno saxuurta waa waa waajib in la cuno wati aadna loo dambaysiiyo oo wakti dambe la cuno laakiin haddana cuno yaroo maaragtay elitran oo qamadigiisa uu ku jira inaad cuntid oo dufan badanna aada cunin biyo badanna waktiga aad furtid ilaa waktiga aad soonka xiranaysid inta udhexaysay biyo cad oo aad iyo aad u fara badan inaad cabtid magacaysa saxan waa cabdalla xasan guure jooga magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajiir haye cabdalla aan ku maqlay aniga gaarka waxaa sababo baahida badan iyo xiliyada aan wax la cunin taasi mala xiriirtaa ramadaanka ama mala xiriirtaa doctor cusmaan xaraare horta waxa waaye gaaska waxaa jira bacteri ka mid bacteri jira oo gaaska waxa kiciya ama sababa ka mid a bacterigaas waxaa la dhahaa h plori la dhahaa dhiiggaa laga qaadaa qofka waa markii laga helana daawooyin baa laga siiyaa oo qaadanayo toban iyo afar maalmood muddo ah kabacdina way ka baabaysaa daawadaas waa afar daawo kala noocay ka baahan tahay taas bacterigaasay daaweyneysaa ma aha gaaskii laakiin bacterigaas ayay daawo u tahay midaan ku saabsan gaajada gaajada cudurka lagama qaado dhinacna waxa waaye haddii caloosha soo saarta dhaacaan dhaacaankaas waa dhaacaan acid ah haddii marka caloosha ay baahan tahay dabcan xoogaa calooshay gubaysaa oo taas xoogaa way jirtaa inay qofka markuu baahdo qabanayo dadka qaarkiis meesha marka cuno badan bay ku cunaan bay ku kacayaa gaaska oo hadba qofba waa nooc laakiin waxaa loo baahan yahay inaad maaragtay waktiga soonka idinka weliba soomaaliya waa fiican tihiin laba iyo toban saac keliya waaye jirkeennana waa kuu sheegay wuxuu soomayaa sideed saac kabacdi markaad suxuuratay marka wax yar waayaba intuu jirka baahan yahay inta kale jirka ayaa isku filan marka waxba ha ka welwelin midaas iyada ah waa aad soomi karaysaa laakiin fadlagsaan kuu sheegay suxuurtana ha ku suxuuranin waxyaalaha la shiilshiilay waxa basbaaska iska ilaali biyo badanna cab calooshana socodsii asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan alkariim ramadaan lkariim dhammaan bahda v o a waa salaamantiin meel walba aad joogtaan ku soo dhowow barnaamijka dhakhtarka weydee waan dhowahay magacaygu waa cali sidow cali degan soomaaliya muqdisho doctoorka waxaa weydiin lahaa maadaama aan qabo cudurka gastriga ayna bilatay bisha barakeysan ee ramadaan imaan karo iskaajawaalka xagga raashiinka isbedel oo imaan karo marka maxaa kula dacaali karaa ama aan aan kaga hortegi karaa gaaska gaaska wax dhibaataa ma aha cudurro kale oo aada u culus oo dhiikarka sankorta fara badan oo aada iyo aada u culus baa xataa qofka la yidhaahaa soomka faa'iiduu kuu leeyahay soom cunnadaad cunayso cunno dufanka ku yaryahay basbaas aan lahayn iyo biyo fara badan cab waa waxba kaama dhibaayo soomka doctore haddii qof sokor qaba uu doono in uu soomo isla markaasna uu daawadii sokorta insuliinka qaadanayo maxaa la suubinayaa waxa waaye insuliinka noocyo badan waaye waxaa jira mid la qaato afar iyo labaatanka saac hal mar la qaato waxaa jira kuwo saddex goor afar goor in la qaato ay tahay oo qofkaasito daabetikiisa ay xoogaa aad iyo aad u daran tahay haddii midda halka mar la qaadanayo ama labada goor la qaato xataa qofka waa soomi karaya markay afurka iyo suxuurtu kala qaadanaya ama tan halka mar hal mar uu qaadanaya cunadana cunadii oo hadda aan sheegayo ayuu cunayaa oo aan dufanka iyo waxaas ku badnayn soonka marka faa'iidu u yahay runtii markii loo hadlo diabetikada marke waxaa yaraanaya culayskii faraha badnaa badanaa diabetikada waxaa keena oo ugu weyn waxa waaye cunada aan cuneyna iyo cayilka labadaas bana waktiga soomka waa waxba loogu talagalay inay yaraadaan cayilkanu qofka ka yaraado miisaan badan ka dhaco xeerta calooshiisa ku jirta ay maaragtay jirka isticmaalo baabaano marka fadlakum soonka diabetikada wax ma ka dhimaayo laakiin waxaan talo ku siinayaa qofka sonkorta qaba bal inuu dakhtarkiisa horta la tashto oo yidhaaho aniga la tali bal waxaan ka yeela soonka taasa aada u fiican intaasna waxaa ku dhan dhegaystayaal barnaamijka dhakhtarka weydii oo uu marti igu ahaa dhaktar cusmaan maxamuud axmed cusmaan xaraare oo qaabilsan xanuunada guud oo jooga magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka intaasna waxaa inuugu dhammaaday barnaamijka dhakhtarka weydii oo aad dhegaysataan maalin walba oo khamiis ah wuxuuna idinkaga yimid barnaamijka isku xidhka caafimaadka ee ka baxa idaacaddan v o a